hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa deeq raashin qamadi ah u qaybisay qoysas ku nool deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose deeqdan raashinka qamadiga ah ayaa waxaa ka faa'iideystay kun iyo shan boqol oo qoys oo isugu jiro danyar barakacyaal iyo kuwa qaba baahiyaha gaarka sahro cali yuusuf agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma ayaa ka warbixisay deeqda raashinka qamadiga ah waxaan joognaa deegaanka lafoole oo hoos yimaada degmada afgooye waxaan halkaan maanta keennay kun iyo shan boqol oo qoys raashinkaasoo nooga yimid dowladda ruushka waxaa raashinkan milkiyaddeeda lahaa xildhibaan maxamed cismaan naastiro oo dadkan ay yihiin dadkii uu asagu matalayay oo waxay isugu jiraan dad deegaankan deggan iyo dad ka soo qaxay fatahaadii webiga shabeelle uu ku sameeyey degmada afgooye oo uu ku matalayey golihiisa shacabka uu ku matalayey waxaan wakiil uga ahaa oo aan ku wareejinnay oo naga guddoomay guddoomiyaha deegaanka degmada lafoole oo runtii asaga iyo amnigiisa iyo isuduwuhuba arrintan aad iyo aad iskugu xilqaamay inay si nabadqabah dadkan ay wixii ku gaarsiiyaan ilaa ay ka tagaan meelihii laga keenayna ay ayagu kafaalo qaadeen in ay sugi doonaan waxaana rajaynayaa in dadkan ay noqon doonaan dad mahadiya oo ku farxa qoysaskan loo qeybiyey gargaarka raashinka qamadiga ah ayaa baahi badan u qabay maadaama ay yihiin dad dayar iyo barakacyaal ah